لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharkii afartan iyo afraad kitaabka altadhiib fi adilati matni lgaayati waltaqriib kitaabu ljanaayaat baa inoo bilaabanaya haadaa kani kitaabu ljanaayaat weeyaan janaayaadka waxyaalaha dhibaatooyinka dhaca ee dilku ka mid yahay dhaawacyadu ka mid yihiin noocyadaas ee qof lagu janaayeeyo ama cid kalaba alqatlu dilku calaa halaaثati adrubin qayba oo saddexa dushooda u ahaaday waxa laale wixii dila waa saddex midkood camdun kas maxdun baraxla wa khada-un gef maxdun baraxla wa camdun khada-un camdu khada camdun misna khada-un ah waa camdu waa shub shubha camdi waay saddexdaas ayuu noqonayaa haddaba fiiriyo falcamdu waxaa camdiga la yihaahdo mid kasta waa lagu xadeynayaa camdu waa kas almaxdu barxala huwa isagu an yacmida qofku inuu u qasta weeye waaye ilaa darbihi qofka garaacidiis wax ku dhufashadiis bimaa shayna ula qasto shaygaasoo yaqtulu wax dila qaaliban fi lqaalibi inta badan shay wax dila waa inuu ula qasdo qofka wayaqsida waana inuu u qasto qasdo qatlahu dilidiisa bidaalika shayga inuu ku dilo shayga inuu ku dilo waa inuu ula qasto kelimadan iyada waa laga xoog badan yaha u dambaysa inuu ha ku dhinto u dilo waxba shardi maaha inuu u qasdo inuu qofkan wax ku dhufto waxaasna wax inta badan wax dila ay yihiin taa weeye qaacidadu qatligu marka wahuwa qatligu sharaxa fiiri waa min akbarilkabaa'iri dembiyaasha kuwa ugu waaweynka badan min akbari اlkabaa'ir buu ka mid yahay wa afdaci dunuubi dembiyaasha kuwa ugu foosha xun waxaan la dilayo waa dembiyada kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay uguna fool xun dembiyadu sii kala fool xune ayuu ka mid yahay qaal allahu tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi waman yaqtul qofkii dilah mu'minan mutacamida qof mumina qofkii dila mutacamidan isagoo u kasay kas fajazaauhu abaalkiisu jahannamu waa naarta jahanama la yidhaah naartaa weeya naartaasoo mutaystay jazihiisaa ah waaye halkaasuu munaasab u yahay haddii uuba gaal yahay iyadoo hadda waaba horay inuu ka galo awalbuuba gaalnimada naarta ku geli lahaa hadduu dilka muslimiinta xalaalaystayna oo qof dhiiggiis bannaystayna iyana waa la mid waa ku gaaloobaya waaye haddii kale ma leeyahay towbo mise ma laha waa garanaysaa jumhuurtu waxay leeyihiin toobo waa leeyahay ibnu cabaas iyo waxay leeyihiin toobo maleh waaya si kasta hadduu wax iskugu dayo oo usoo noqdo oo u fiicnaado waxay leeyihin mar hadduu qof mu'mina kas u dilay bes weeye waa u dhammaatay leeyahay marka ha gale naartaase khaalidan fiiha xaalu ku waarayo waqadib allaahu calayhi ilaahayna dushiisa isaga waa u carood bal waxaa caro dhacday arag waxaa la laynayo inta qaatil wax dilaysa oo sidaas ah yaa abaalkay mutaysanayaanoo jahanamo ah laguna waarayo koow ilaahay caradiisii ah walacanahu ilaahayna waa lacnaday waacadda lahu ilaahay wuxuu u darba u diyaariyey cadaaban cadiima cadaab cadiim ah oo aada iyo aada u weyn ayaa ilaahay u darba waaya xadiidka kale taas horta waa suuratu nisa aayadda sagaashan iyo saddex xadiid wuxuu nebigu yihi waqaala salى اllahu calيyh wasalam ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembi ee waxalaaga ka dheeraada ey almuhlikaat almuubiqaat waa almuhlikaat waxalaaga allatii tudkilu gelisa faacilahaa midka sameeyey annaar naar gelisa naar bay dalq siinaysaa toddobadaas qofka faacilkaayu sameeyey mid ka mid a ka badan iskaba dhaaf wacadda minhaa nebigu wuxuu tiradaa ku daray oo ka mid yeelay qatla الnafs naf dilideed alatii xarama allahu ilaahay u xarimay ilaa bilxaqi mooyaane naftaa marka xaq lagu dilaya qofku waa dembigan mali xaq buu ku dilay nidaamkii saxda ahaa ah qof xaq lagu dilay markuu yahay rawaahu muslim can abi hurayrata radi allahu canhu rawaahu muslim baa wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu buuna ka wariyey laga wariyey wa rawaa ibnu maajah biisnaadin صaxiix laba kun lix boqol toban iyo sagaal xadiidka ah can ilbaraa'i bni caazibin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal lazawaalu dunyaa adduunkao dhan oo gadooma zuula adduunkao dhan oo la waayo baa ahwanu fudayd badan cala allahi ilahi macnaa ahwanu fudud ilahay wax kasta agtiisa waa iskaga mid waxa weye wax ku culus ma jiraan adduunkao dhan oo gadoomo zuula baa ka fudud cala allaahi ilaahay min qatli mu'minin qof mu'mina dilkiis bigayri xaqin xaq dar xaq la-aan warawa tirmidiyu wagayruhu milahu tirmidiga keyrkiina kanoo kale wariyeen can ibni cumara ayayna ka wariyeen radia allaahu canhuma wاnusuusu fii hada kahiira nusuusta ku soo aroodhay dilka dhibaatada uu leeyahay tiraday ka badanta wamutawaafira waana mutawaafiro waa buuxdaa wey marka toddobadaa dembiga qofka halaagaya shirku ashirku billaahi baa kow ah sixirkaa laba ah naf ilaahay xarimay dilkeedoo la dilaa saddex ah aklu ribaa ribada cunideeda afar ah aklu maali maalilyatiim agoon maalkii oo la cuno baa shan ah watawallii yowma azaxfi maalinta labada saf is hor joogaan gaalada iyo mu'miniinta oo la cararo la jeensado ee la baqdo baa ka mid ah waxaa ka mid ah waqadfu lmuxsanaati alkhaafilaati almu'minaat gabdho dhowrsoon oo ceeb halmaansan ee oo mu'minaada oo la qadfoo xumaan lagu sheego waaye tirmidi maaha khamsadoo inta kale waa wariyeen ayb qof aadami ah binu aadam in la dilo xaqdaro binu aadamba xaqdaro waa min akbari ilkabaa'ir gaalnimo dabadeed cuquubow qofkaasi mutaysanaya wax dilay adduunka xaq binu aadam buu galay aakhirana waa mutaysanaya waaye xaq ilaahay baa saaran xaqa binu aadamku wuxuu kaga dhici karaa in la cafiyo ama la qisaaso waaye ama diyo laga qaato marka hadduu inta wax dilay qisaasna uusan isku dhiibin diyo laga qaadan cafisna uusan ka helin dadkii cafiska lahaa sidii baa xaqi uu saaran yahay binu aadanka uu dilay ayib xaq ilaahay baa jira wuxuu ku dhici karaa tooba saxiixa sidan kale haddii dadka iyo tolka ay ku heshiiyaan uusan weli toobad keenin toobadii saxiixada ahayd baa la rabaa waa isdhiibay keliya ma aha wax kalea lagu leeyay dembi weyn buu galay waa inuu ilaahay u toobad keeno waaya ilaahay hayna ka ilaasho waa dembi aada iyo aada u fool xun oo u dhibaato badan bulshooyinka aada ugu maaragtay talax tegeen ay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed ilaahay dhibaatadaha ka dulqaado intaas dilka iyo islaynta iyo dhibaatada iyo rabshooyinka socda dad mu'miniina baa lagu laynaya lagu dhibaataynaya falcamdu camdiga almaxdu ee barxala huwa an yacmida ilaa darbihi bimaa yaqtulu qaaliban wayaqsida qatlahu bidalik waa sheegnay intaas fayajibu lqawaadu baa waajiba qisaas calayhi isaga dushiisa qisaas baa lagu yeesha fain cafaa hadduu cafiyo canhu xaggiisa kii weliga ahaa dhiigga lahaa wajabad waxaa waajibaysa diyatun muqalladatun diyo la adkeeyey mag iyo diyo muqallado ah xaal xaalatun diyadaasoo xaalatun xaalla ah haddaa la rabaa muddo ma leh fii maali lqaatili beena ka waajibaysa ay ahaatee kan wax dilay xoolihiisa kan wax dilay xoolihiisaa lagu leeyahay dadka intuu kibirka ku laayo maalin kasta dad masaakiina xoolaha looga qaadayo oo magta ay ka bixinayaan iyagu maslaxay bidayaan oo waxay isleeyihiin dhibaato kale dowlad islaamu xuquuqdii oogeysa mar haddii aan lahayn mid kaloo aan waxgeysanyaan la dilin iyo dhibaato kale ka fiirinayaan ha ahaatee magtu waa xaallo waa isla markaas waa muqallado isagaana laga rabaa xoolihiis qisaaskaa marka waajibaya marka koowaad waxa weeyaan alqawadu calayhi ay alqisaasu huwa qatlulqaatili kii wax dilay oo la dilo wey abshiri lqaatila bilqatli wey kii wax dilay isna dil ugu bishaare dil buu mudan yahay ayb qaala tacaalى yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum اlqisaasu qisaas baa la jideeyey dusheenna la saara dusheenna la qoray dusheenna la faral yeelay fi lqatlaa kuwa la laayey ya shacnigood alxuru biاlxuri wاlcabadu biاlcabadi wاlunfaa biاlunfaa xorta xor baa loo qisaasaya addoonka addoon waa loo qisaasaya gabadhani gabar baa loo qisaasaya waay halkaas gabadha gabar baa loo qisaasayaa sunnadaa sii caddaysay gabar iyo nin hadday isdilaan oo gabadhan la dilo oo nin wax dilo ninkan in loo qisaasayo ragga iyo dumarka ma kala fiicno waa la isku dilayaa faman cufiya lahu qofkii loo cafiyo min akhiihi walaalkii shay-un walaalkii dhiiggiisa baa loo cafiyey faatibaacun bilmacruufi facalayhi fayajibu calayhi itibaacun bilmacruuf ama faitibaacun bilmacruufi baa waajibun caleyh si wanaagsan ha uga sugo asduu mar magtii isagu qisaasii cafiyey magtii ha sugo si wanaagsan ha ugu raacdo wadaa-un ilayhi baa dushiisa ah gudid ilayhi loo gudo kii la dilay weligiisii magtii in la siiyo kii wax dilay baa siinaya biixsaanin si samafala isna wax weyn baa laga cafiyey deg deg magtii ha u raasho sababtoo ah wuxuu waa walaalo isku fidnoobeo faman cufiya lahu min akhiihi baa le walaalkii hadaweeye waxa uu dilay walaalkiis walaalnimada akhnimada la sheegaya halkaas waxaa la xusuusinayaa inay dee walaal ahaayeen inuu dila aysan ahayn walaalkiis dhiiggiis haddiiba loo cafiyo uu dilay walaalkii ya war kana si wanaagsan magta haw sugo kana si wanaagsan haw bixiyo dalika arrinkaasna takfiifun min rabbikum fududayn rabbigeen xaggi ka ahatay iyo waraxmatun naxariis faman ictadaa bacda dalik intaa ka bacdi qofkii xadda tallaaba falahu cadaabun aliim cadaab xanuun badan waxna xanuujiya ayuu leeyahay warawa albukhaariyu wagayruhu can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal falcafuu cafwigu an yaqbala inuu aqbalo weeye filcamdi dilka camdiga addiyata inuu aqbalo weye mag baan qaadanayaa inuu yihahdo wey dilkii oo kas ahaa sharcigaa u baneeyey walitibaacu bilmacruufna yatbacu daalibu kan wax raadinayo xoolaha qaadanaya wuxuu raacayaa kii xoolaha ku lahaa bimacruufin si wanaagsan wayuؤaddii ilayhi اlmadluubu kii laga dalbayeyna waa gudanayaa kii kaas xoolaha leh bima- biixsaanin si wanaagsan oo dadka maaragtay magtii laga soo saari la'yahay oo xaq inta galeen loo cafiyey ama xoolo lagu heshiiyey in laga soo saari la'yahay dhibaato badan weeyaan walaa farqa fii wujuubi اlqisaasi qisaaska wujuubkiisa farqi ma jiro bayna arijaali waالnisaai rag iyo dumar waa la isku qisaasi karaa liqowlihi tacaala wakatabnaa calayhim fiiha dhexdeeda kitaabkaa hore ilaahay soo dejiyey towraad iyo ilaahay waxaanu qornay oo faral yeelnay oo sugnay oo jidaynay ana annafsa binnafs nafta naf in loo qisaasayo suurat lmaa-ida afartan iyo shan aayadda awey warawa dabaraaniyu can camar bni xasmin alansaariy radia allaahu canh أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل الcمd cمdiga kast qawadu waa qisاas rag iyo dumar lama kala sheegayo ayb haddii la cafiyana waa waa diyadaas mqladada oo xaalada oo qofka qaatilkaa xoolihiisa laga bixinayo isagoo ha iska baxsho isagaa dembiga geeye geyste rwى الbخاaرiي ومسلم عن أbي هريرaةa رaضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل man qutila lahu qatiilun man qofkii qutila la dilo lahu isaga qatiilun bimacnaa maqtuul faciil bimacnaa mafcuul qofkii qof laga dilo fa huwa qofkaasi bikhayri nadarayni laba eegmo midii u khayr roon buu ku sugan yahy buu qaadanaya isagaa talada leh qabiilka maaha isagaa wax afin kara isagaa ma qaadan kara isagaa wax qisaasan kara laba eegmo tii u roon imaa an yaqtula inuu dilo qaatilkii kow waa egmada hore waimaa an yadiya diye inuu qaato bimacnaa waxaa weeyaan an ay yaakhuda diyat magta inuu qaato marka magtii waa in la siiyo qabiil ma leh magta qabiilku ma leh qaybsan mayaan hadday agoon tahay ka sii daran xoolo agoomeed weeye oo la boobay cadaab iyo waxaa ka imaanaya ciqaab waaya magtu waa muqalada wa kownuha muqaladatan sayatii macnaahu wa daliiluhu fi lfasli اthaani fasalka dambe a taas aan ku gaarayna insha allah wa tajibu xaalatan magtu iyadoo xaallaa bay waajibaysaa wa fii maali lqaatili waa kan qaatilkaa xoolihiisaana laga bixinaya magdharaareedkay sheegan way tashdiidan calayhi isagaana lagu adkeeyey keliga ha bixiyo markii la yihi waay xoole hadduu leeyahay markaasaa laga soo dhoobaya wrawى الbyhaqiyu can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaal laa tacqilu lcaaqilatu qoyska iyo qabiiladu ma tolaynayaan camdan kas shaqo kuma leh walaa sulxana shaqo kuma leh walaa ctiraafan qirashana shaqo kuma leh walaa maa jana lmamluuku addoonku wuxuu geystayna shaqo kuma leh wa ruwiya milu hada can cumara radia allaahu canh sidoo kalea laga wari marka sulxi shaqo kuma leh waa maxay sulxan maa tasaalaxa calayhi wliyaau lqatiili kii la dilay awliyadiisii macaljaani kii dhibta geystay maciisa ay kula heshiiyeen iyagay u taallaa taas iyagaa ku heshiiyey ictiraafanna waxa weeye wuxuu iska qortoo waa diyatu janaayatin ictirafa bihaljaani waa janaayo iyo dhibuu geystay oo jaanigu qirtay walam tahbut calayhi bilbayina ama walam tuhbat calayhi bilbayina markhaantina aan ku sugnaan wadakara dalika fi lmuwadai wadakara maalikun weeye maalig wuu sheegay fi lmuwada kitaabka cajiibta badanoo muwada la yihaahdo imaamu maalig baa qoray toddobaatan caalimba u dhiibo wuxuu yihi bal iga hubiya markaasay kulluhum ku waafaqeen markaasaa la yihi almuwada loo baxshay magacaas imaamu maalik baa muwadaa wuxuu ku sheegay can ibni shihaab annahu qaal madat isunnatu sunnadu waxay ku socotay ku tagtay ana alcaaqilata qabiiladu laa taxmilu shay-an waxba inaysan qaadayn min diyati alcamdi kaska diyadiisa ilaa an yashaau dalik iyaga khiyaarkooda mooyaane iyaga hadda si ay khiyaarkooda ugu bixinayaan hadday de u bixinayaan iyagay u taha waaye wاlcaaqilatu waa qabiilaة الrajuli waaqaaribuh ninka qabiiladiisa iyo qaraabadiisa wey oo miman yantasiru bihim ou hiilka weydiiso wayantasiruuna bih iyaguna iyaga isaga ay hiilka weydiistaan isku xiran yihiin dilka camdiga ahaa halkaa uga baxa wاlkhadأ اcamdu amd khada'a gefka ah oo baraxala an yarmiya ilaa shayin shay inuu gano wey shay buu gana oo fa yusiiba rajula nin asiibo shay kaluu ka ganay binu aadam bay ku dhacdo oo fa yaqtulahu uu dilo kow waa middaas falaa qawada caleyh kaas dushiisa qisaas ma ahanin bal tajibu calayhi waxaa dushiisa ka waajibaysa diyatun oo mukhafafatun cala alcaaqila diya mukhafafaaye fudud qabiilada dusheedana ahaatay mu'ajalatun la madaleeyey fii halaadi siniin sanado oo saddexa saddex sano baa la bixinayaa magtaas oo ay soconaysaa iyadana saasaa loo maamulayaa mar haddii uu khada yahay ayb saasaa loo maamulayaa qaala tacaala wamaa kaana limuminin qof mu'minah dow uma aha laa'iq uma aha ma habboona munaasab maaha yaa inay ka timaado limuminin qof mumin an yaqtula muminan mumin kale inuu dilo ilaa khada'an gefde mooyaane waman qatala muminan khada'an hadduu mumin khada qofkii mumin dila gef u dila fataxriiru raqabatin baa dushiisa ah addoon xoraynteed oo mu'minatin iyo wadiyatun musallamatun ilaa ahli mag lagu sallimayo dadkiisii dadkiisii waa qoyskii dhexli lahaa ilaa an waa maxay ilaa an an yasadaquu inay iyagu waxa weeyaan iskaba sadaqaysan dhahan magna kaama rabno qofkii isagii bay iska daayeen iyagaa lahaa awalba moogta waa jiraan dad maaa magti iska cafiyey wa kownu diyati mukhafafatan diyadu inay mukhafafo ahaato sayatii macnaahu wa daliiluhu fi lfasli اtaali fasalka kan la xiriira bay ku iman in sha allahu tacaala wa kownuha cala alcaaqila qabiilada dusheeda in lagu leeyahayna waa lima rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal iqtatalat imra'ataani min hudaylin laba haweeney oo reer hudayla isdagaalay faramat ixdaahuma اlqraa midood baa midii kale ku tuudhay bixajarin dhagax faqatalat haa way dishay haa oo islaantii lagu tuuray dhagax islaantii way dishay waa islaantaas iyo wamaa fii badnaha ilmahay caloosha kuwa dayba wasla dhinte islaam urle bay ahayd faاqtasamuu ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu alay waslm nabigaa loo yimi faqadaa wuxuu xukumay nebigu ana diyata janiiniha uurjiifkeeda magtiisu guratun inuu yahay waa biriir maxaa la yihahda cabdun ow walidatun addoon ama addoonad gabar waa diyada wa qadaa wuu xukumay ilmahaas markaa waa dhintay nolol kuma soo dhalan wey hadduu nolol kusoo dhasho dhagaxii iyo sababtiina u dhinto magtiisu waxay ahaan lahayd wey hadduu nin yahayna waa boqol hadduu gabar noqdana waa konto war cadaaday waqadaa waa xukumay bidiyati lmarati haweeneydii la dilay magteedina calaa caaqilatihaa tii wax dishay qoyskeedii wixii moogtaa kas maahayn waxa weeye qura hiy bayaad fi lwajhi baa la dhihi jira cadiinka wejiga ah cubira bihi can cabdin kaamilin hadda addoon dhamaystiran baa looga jeedaa weji keliya maaha weliidana waa imraatu mamluuk haweeney la milkisan yahay qaaluu waxay dhaheen culimadu hada alqatlu dilkaani shibhu camdin bu ah shibhu camdin waaye sababtoo ah camdin baraxla maaha wqudiya fiihi bidiyati mag baa la xukumay cala alcaaqilati qabiiladaa lagu xukumay ilaa shibulcamdiga qabiiladaa bixisay ee khada a labadaba waay fa yuqdaa biha calayhim iyagaa lagu dul xukumayaa magtaas fi lkhada'i gefka min baabi wla shibhu camdi hadday qabiila bixisay khadiiina dee waaba min baabi ula waaba la iska garta وروى ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حك... نبي الله وحكمه بالدية ديادة إيا مكتة على العاقرة قبيلة التشابة وكونها في ثلاث سنين صدح سنة إن مكتو أهاتي لما بأد دليل روى روي عن عمر وعلي وابن عمر ويه وابن عباس رضي الله عنهم صحابة دم أنهم قضوا إني حكمين بذلك ولم ينكر عليهم صحابة على مقعبات سلا حكمي لغمنا إنكرين ولغم قبسن فكان إجماعا أرن كاس إجماع أبو نقطة إجماع ليسكو راعي وهم صحابة الله يقولون كما قولان مثل هذا كانوا كالحون كإنتهى لك إلا بتوقيف كدل استاج عن رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقوا أقاذي موياني وكدل جوجين سقى معلم كيس صحابة النبي بل قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا ولم أعلم بين ما أوجي ما أوجان مخالفا وخلافا مد خلافا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى إنه حكمي بالدية على العاقلة في ثلاث سنين saddex sane in lagu bixinaya magta noocaas waqaala tirmidiy waqad ajmaca ahlulcilm ahlucilmigu waxay ku kulmeen calaa ana adiyata tuukhadu in la qaadayo fi halaati siniin imaam tirmidi baa dhahay saddex sano wandur waxaa kaloo fiirsaa naylu lawdaar kitaabka la yidhaahdo jalata toddobaad waxa weeyaan sagaash sabxada ah shubulcamdigii halkaa markii loo walkhada ulmaxdu waxaa ka soo baxnay gef baraxla wa camdu lkhada'i camdulkhada'na dhinacna waa ka camdin dhinacna waa ka khada labada dacal buu ka kala haystaa axkaamtii buu labada dacal ka kala qaadanaya marka labada hore lagu soo sheegay midba qeyb an yaqsida waa inuu qasdo darbahu garaaciisa bimaa shay laa yaqtulu aan dilin qaaliban sida qaalibka fa yamuutu uu dhimanaya markaa kii foo yamuut qof baa qof u qasdaya wuxuu la qasday laakiin qasadka waa laga helay waxaan inta badan wax dilin dharbaaxa yarow saa ugu taabtay naftii baaba ka dhacday waxaan wax dilin buu ku dhuftay dhangad yar waaye naftii baaba ka dhacday inta badan shay aan wax dilin falaa qawada caleyh horta qisaas laguma dhex ilaa bimaa yaqtulu qaaliban maahe waa bimaa laa yaqtulu qaaliban bal tajibu diyat muqallabatun diya muqalladaa baa waajibaysa cala alcaaqilati qabiilada dusheeda bay ahaanaysaa oo ku waajibaysaa mu-ajalatun laakiin waa mid la madaleeyo la mudaynayo fii halaati siniin saddex sanaa lagu bixinayaa diyada iyo magta kahor hadday bixiyaan dee kasii fiican laakiin saddex sano waa inaysan dhaafin rawaa ibnu maajah wa abu daawuud wagayruhumaa can cabdillaahi cabdillaahi bni camrin رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوحي قتيل الخضي خضأ قتيل كيس كين لقدلي شبه العمد أه قتيل الصود و ومدك تشيذلك يوال عسى أشى قتيل كيداية مئة وبغل بغل باهت في وفي رواية فيه مئة بغل من الإبل أربعون منها أفرتن جيلا كمدة خليفة وخليفة waay waa waa mid riman fii butuunihaa awlaaduha wey macnuhu caloosheeda ubadkii baa ku jira wa rawaa abu daawuud ana nabiya sala allahu alay wasalama qaal caqlu shibhi lcamdi shibhi lcamdiga magtiisu muqalladu mili mil muqalladun wey mithlu caqli lcamdi waa muqallado sida dilkii kaska ahaa halkaas taasi kala socota walaa yuqtalu saaxibuhu qofkeena lama qisaasayo wاlcaqlu waadiya wاtaqliidu kownaha halaaثata anwaacin saddex nooc in laga dhigayo wey geelaas boqol afartan baas soddon iyo soddon iyo afartan afartanku waa rimayh kamaa sayati ayb wsharaa'idu wujuubi اlqisaasi qisaaska wujuubkiisa shuruudeedu arbacatun waa afar an yakuuna alqaatilu kan wax dilay waa inuu yahay baaliqan mid qaangaara caaqilan oo caaqila waa shardi qofka wax dilay waa inuu baaliq yahay lianna alqisaasa cuquubatun badaniyatun waa cuquubo jirka ku dhacaysa walcuquubatuna laa tajibu ila biljanaa'ix janaaye maaha si kale kuma imaan kardho wa ficlu sabiyi walmajnuuni qof waalan iyo ilmo yar ficilkiisuna laa yuusafu biljanaaix xadgudub iyo dembi laguma tilmaami karo waa licadami sixati qasdi tacadii minhuma labadoodaba waxaan ka ansaxayn inay tacadi u qasdaan falaysa min ahli lcuquubati ma aha walaa qisaasa calayhimaana laguma laha fii qatlihimaa dilkooda ay geysaan wain kaana calaa suurati lcamdi kas muuqaalka habaa lahaadee ilaa ilmaha yar kas inuu meesha u aaday ama wax u samaynayo muuqanaysa marmar ama kan waalan kas laga soo qaadi mayo waa inay baaliq caaqila yahay wa allaa waa mukalaf wa allaa yakuuna waalidan lilmawlu lilmaqtuuli kan wax dilay waa inuusan waalid u ahayn kan la dilay waalidku hadduu ilmihiisa dilo waalidka lama qisaasayo ma jidho waalidku noocu doono ha noqo falow kaana alqaatilu camdi kan wax dilay kasna waxu dilay waalidalmaqtuuli hadduu noqdo kan la dilay waalidkii falaa yuqtalu bihi loo dili maayo wlma rawaahu daar qudniyu min qowlihi salى اllahu عalayh wasalam laa yuqaadu lilbni wiilka looma qisaasayo min abiihi aabihiis aabbe lama qisaasayo wa milulaabi aabbe waxaa la mida jamiicuusuuli usuusha oo dhan kaljaddi awowo oo kaliya wayn calaa wax allaale wixii usuulah baa meesha soo gelaya waalidka waalidka hore xataa awooyaal iyo dad waa yeeyooyin dad maarata waalid hooye waxay doonaa ha noqdeen ayib shardi kale waa laa yakuuna almaqtuulu kan la dilay waa inuusan ahaanin anqasa mid ka nuqsaansan min alqaatili kii wax dilay bikufrin gaalnimo kaga nusqaansan ow riqin addoonnimo qofka la dilay hadduu nusqaansan yaho gaal ahaa ama addoon ahaa kan wax dilayna uusan saa ahayn la ysku qisaasi maayo kan la dilay baa nusqaansanaa ma sinna muslin la dili maayo gaal uu dilay awgi amba addoon uu dilay walimaa rawaahu lbukhaariyu can caliyin radi allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam laa yuqtalu muslimun muslim lama dilo bikaafirin gaal waliqowlihi tacaala fii aayati alqisaas alxuru bilxuri wacan caliyin radi allahu canhu qaal min asunati sunnada waxaa ka mid a anlaa yuqtala xurun qof xore inaan la dilin bicabdin addoon loo dilin waliakhbaari abi daawuud laa yuqtalu xurun bicabdin xor lama dilo addoon looma dilo masalo kaloo muhiima halkan soo gasha waa tan ah wa tuqtalu waa la laayaa aljamaacatu jamaaco badan bilwaaxidi hal qof oo ay dileen dhowr nin ama dhowr qof baa waxay dileen hal qof hal qof baa la dilay dadka dilayna waa dhowr mid kastaa wuxuu ku dhuftay wuxuu u dhiman karay iyagii waa badan yihiin aan layska daayo sharcigu dhihi maayo waa loo dilayaa haddii la dhaho waa qisaasanaynaa rawaa maalikun fi lmuwada'i can saciid bni lmusayib anna cumara bna alkhadaab radia allahu canhu qatala wuxuu dilay nafaran jamaaco khamsatan shan ah aw sabcatan toddobo birajulin waaxidin hal nin oo ay dileen qataluuhu kaasu ay dileen hiilatan shirqool iyo qarsoonaan wa qaala wuxuu yidhi sayd cumar low tamaala'a calayhi hadday isku waafaqi lahaayeen ahlu sancaa'a reer sancooo dhan calayhi ninkaa dilkiisa laqataltuhum jamiican magaalado dhan waa u qisaasi laha magaalado dhan hadday ninkaa wada dili lahayd magaalado dhan waa layn laha markaasaa dadku kala badbaadaya waaye waxaa dadka isku leynaya dhiigga dadkaa lagu nabadgalay adduunka nabadgelyo aakhira dambaba taale adduunkii bay arkeen waa inaan lala xisaabtamay wa ruwiya milu dalika can kayrihi baa laga wariyay oo min asaxaaba walam yunkar calayhim laguma inkirin fakaana ijmaacan buu noqday tamaala-a ay ittafaqa watawaada'a hadday isku waafaqaan oo isku raacaan calaa qatlihi dilkiisa wey wa kullu shaksin wa kullu shaksayni laba qof oo kasa marka labada qofkaani sidau isagu waxu dadka wax dilay qaarna hadduu doono uqisaasan karo qaarna hadduu doono waxoo laga qaadan karo isaga u taalla hadduu doonana waa wada qisaasanaya wa kullu shaksayn laba qof oo kasa oo jaral qisaasu qisaasu ay dareedhay beynahumaa dhexdooda fi nafsi nafta laba kaasoo munaasab ah in laysku qisaaso yejri beynahumaa dhexdooda waxaa dareeraya qisaas fil adraafi xubnaha hadaanba naftii dhicin ay xubno tahay faraha iyo gacnaha iyo ilkaha iyo indh- indhaha iyo meeshay doontaa noqoto nafta haddii laisku qisaasi lahaa xubnahana waa laisku qisaasi karaa waaya qisaasta guud bay soomaalidu garanayaan qofka qof loo dilo laakiin middan kale ee wax badan ee kuma ay dhaqmin وأضرافت والأعضاء لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس نفت نفى لودل والعين و... والله فجينا يا بالعين إيش والله فجين والأنف سنك ولا قوين بالأنف سنك والأذن دق بالا ترين بالأذن دق تكن والسن بالسن إلقنا إلق بالوصو وحوي بحناية والجروح قصاص والجروح ينواجده سورة المائدة أفرتش وشرائد وجوب القصاص قصاص وجوب كيس شروط ديس في الأظراف حبناها مركز لا يسكو قصاص بعد الشرائد المذكورة شروط دي هو- شروط دي هرا الله سوى شيغي دبديد اثنان والله شروط دي هرا واسديدي قصاص حبناها أنا شروط غار إليهم والله بقى وكوان الاشتراك إني وذاك سدان في الاسم الخاص مقع جاركة هكذا حي labada xubin isku magac ha noqdeen alyumna bilyumna midig midig baa loo saasi karaa walyusra bilyusra bidixna bidix haddii laakiin m- waxa weeye midig la gooyey bidix ma goosan karo laba xubnin aan isku shaqo ahayn waa laa yakuuna biaxadi darafayni labada daraf midkood waa inuusan ahayn shalalun shalal gacan qallashay ama lug qallashay iyo wixii la mid a waaye lanna min macna alqisaas waxaa ka mid a atamaaul walaa tamaahula bayna alyumna walyusra midig iyo bidix tamaahul kama dhexeeyo min xayu min xayu manaafic manaaficda xaggeeda walaa bayna alashalli wasaliim xubin nabad qaba iyo xubin shalal ku dhacayna waxba kama dhexeeya labadii gacnood mid baa shalal ku dhaca ma midii la gooyeyba ma midda joogtaa waayahay وكل عضو xubin dhammaanti oo ukida la gooyey la qaaday min mifsalin mifsal kala bax xubin kastoo mifsalka laga jaray fafiihi اlqisaas qisaas ba ah qofba meel kala baxa ka gooy isagana waa laga goynaya waay oo markaas waa liimkaani taxaquqi lmumaahala mumaahaladii baa xaqiiqoobaysa meeshii oo kale la kala bax weeye xubinka kala bixiisi wey bikhilaafi maa ukhida min kayri qofka meel kale haddii laga gooyey dhudhunka dhexdiisa iyo bowdada dhexdeeda iyo saaqa dhexdiisa iyo dee seebaa loo jari karayaa marka kani jaraya waxaa laga yaabaa inay meel aan dhibtu gaarin gaarsiiyo dillaacdo wax kala gaaraan laakiin xubinka waa meel kala goysa waa la goyn karaa culimmada mucaasirka qaar baa hadda waxay leeyihiin xataa hadda qalab waxaa soo baxay bartii uu ka gooyay hadday dhudhunka ama cududda ama boodada dhexdeeda ahayd qalab inta saa looga qabto iyadoon xagga iyo xagga u dilaacin dhag saa u goynaysa kad siinaysa waa ilaa kad waa weliga soomaaliya hore jira wey waa jar oladahan kaloo ingilishkuna waa hayaroo luqada ka dhigtay waaye u fiirsa marka xubinkaa qisaasba ah waa laisku qisaasi karaa wey walaa qisaasa qisaas ma ahayn filjuruuxi dhaawacyada ilaa filmuudaxati lafcadaadka mooyaane nabar kaloo iska jirka ku dhaco dhaawacyo ah qisaas maaha dooreba halkaa la gesho anna waa gelinaya iyo xagga iyo wixii la mid a ma wixii lama qiyaasi karo ilaa muudaxada meel lafcadaada hadduu lafta caddeeyey waa la caddayn karaa marka fi ljuruux waxa weeyaan ay iljurxi aladii dhaawaca waay yashuqu laxma hilibka jeexaya wayasilu gaaraya ila alcadmi lafta wayuudixu caddaynaya muudaxadii wey liqowlihi tacaala waljuruuxa qisaas walqisaasu min asli macnaahu ma- macnihiisa asalka ah almumaahala weya sideeda inay is- isku beegtoonaadaan kamaa calimta saasay ogaatay walaa tataxaqaqu mana xaqiiqoobayso fii kayri lmuudaxa intuu caddeeyey waa la caddayn karaa laakiin meelaha kale maya muudaxada keyrkeed oo min aljuruux ma suuroobayso والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب